bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinku ugu hayna waxaa kamid ah madaxweynaha la doortay ee dalka oo sheegay in wax kabedel lagu sameyn doono qiimaha boshada lagu iibiyo wafdi ka socda mareykanka oo ka qeybgeli doona dhaarinta madaxweynaha iyo maleeshiyaad ku dagaalamay deegaano shabeellada dhexe ka tirsan oo baaq loo diray subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar kamid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo isniina taariikhdan ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun iyo labaatan iyo labo qodobadaasaa maqasheen iyo kuwo kaleoo faahfaahsan kusoo dhawaada madaxweynaha dalka mareykanka joe baiden ayaa shaaciyey in wafdi ka socda dalkiisa ay ka qeybgeli doonaan dhaarinta madaxweynaha la doortay ee kenya william ruuto wafdigan ayaa waxaa hogaamin doona wakiilka ganacsiga ee mareykanka beri oo talaada ah ayaa la dhaarin doonaa madaxweynaha la doortay ee dalka docor william ruuto ugu yaraan labaatan madaxweyneyaal iyo laba kun iyo shan boqol oo marti sharaf kale ah ayaa lagu wadaa in ay ka qeyb galaan dhaarinta hogaamiyaha cusub ee kenya sidoo kale lixdan kun oo kenyaan ah ayaa loo ogolaan doonaa in ay garoonka soo galaan si ay goobjoog uga noqdaan dhaarinta madaxweynaha la doortay iyo ku-xigeenkiisa madaxweynaha la doortay waxaa xilka la wareegayaa isaga oo ku dhaaranaya in uu daacadnimo ugu shaqeyn doono dalka islamarkaana uu xaqiijin doono fulinta howlaha xafiiska madaxa cadaalada ee dalka maada koome ayaa markhaati ka noqon doonta dhaarinta madaxweynaha la doortay ee kenya iyo ku-xigeenkiisa madaxweynaha la doortay ee dalka ee lagu wado in la dhaariyo talaadada soo socota william ruuto wuxuu sheegay in toddobaadka dambe dowladda ay shaacin doonto qiimaha cusub ee waxyaabaha laga soo saaro galeyda sida burka iyo sidoo kale buushada waxa uu tilmaamay dowladdu inay soo bandhigi doonto qiimaha cusub ee ay beeraleyda ku iibsan karaan bacriminta si loo fududeeyo culaysyada dhanka waxsoo saarka ah ee dalka ka jira
tayari nimefanya mkutano na wizara ya kilimo ili tuanze kushughulikia bei ya unga, na vilevile wiki ijayo nitawatangazia wakulima wetu wa Kenya ambao wanatusaidia kuzalisha mahindi, ngano, cereals zote tutawatangazia bei mpya. Saa hizi wananunua mbolea kwa shilingi elfu sita na mia tano lakini wiki hii ambayo inaanza kesho tutawatangazia bei mpya ya mbolea ambayo tutakuwa tumepunguza, ndio tuweze kuwasaidia wakulima wetu watusaidie kuzalisha chakula, ndio bei ya unga ianze kuteremka chini. Hiyo mkutano tayari tulikuwa nayo na nishawaambia wale waziri vile watafanya, kwa sababu hiyo safari ni lazima tuanze safari ya kubadilisha gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya.
waxa uu dhanka kale xusay in maamulkiisa oo wax badan ka qaban doona deymaha lagu leeyahay dalka isagoo dadweynahana midnimo ugu baaqay.
Wakati tumeketi chini na wale wanaosimamia uchumi wa Kenya, nimefanya mkutano mrefu pamoja na wao, na kwa kweli tuko na shida kubwa ya deni na uchumi wetu hauko mahali pazuri, lakini mimi nataka niwaeleze, niwaombe wa Kenya, hata ingawaje tuko na shida ya madeni, hata ingawaje uchumi yetu haiko mahali pazuri, kwa pamoja tunaweza kukwamua uchumi wa taifa letu la Kenya. Nataka niwaombe Wakenya wote tuungane, tushirikiane wale tulio na nafasi ya kuendesha serikali tumakinike, na wale ambao watatusaidia kuchangia serikali kutoka upinzani, kwa sababu pia na wao ni viongozi, wafanye hivyo kwa kujitolea na kwa uzalendo, ndio tuweze kwa pamoja kukwamua uchumi wa taifa letu la Kenya, ili tuondoe umaskini na tutafute pesa na mali ili tuweze kujenga taifa letu la Kenya.
star f m ka dhagayso garbaxarey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliya ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaal beeleed ka dhacay degmada waa degmada cadale iyo deegaanka raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe ka tirsan gudoomiyaha wuxuu sheegay in dagaalada kusoo lalaabtay degmada cadale iyo deegaanka raagaceelle ay yihiin kuwo muddo badan jiray waxaana uu maamulka deegaanka iyo dowladaba uu ka dalbaday in si deg deg ah wax looga qabto wuxuu sheegay in ururada bulshada rayidka ah ay aada uga xun yihiin dhacdooyinkaasi bismillahi raxmaan raxiim waxaan baaq usoo jeedinayaa dadka walaalaha ee ku dagaalsan deegaanka cadale ilaa raagaceele oo runtii ah meel dad walaalo ah wada degan yihiin muddana uu kusoo lalaabtay dagaalada waxaan kaloo rabaa inaan baaq u jeediyo dowladda federaalka oo runtii aada moodid in deegaankaas dayacnaan badan ay ka jirto marka laga hadlaa dhinaca amniga iyo ilaalinta eh, nabadgelyada dadka ay ku wada nool yihiin waxaa soo laalaabtay dagaalo aag zoonahaas ka dhaca oo u dhexeeya qabaa'ilada meesha degan oo runtii aada moodo inuu yahay mid aada u xoog badan markuu dhaco waxaana gaabis ka jiraa kaalinta dowladda oo ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa arrimahaas waxaan usoo jeedinaynaa hadaana bulshareedka inay eh, tallaabo cad laga qaado ammaanka iyo wada noolaanshaha dadkaas waxaan sidoo kale baaq usoo jeedinayaa odayaasha dhaqanka ee hogaamiye qabaa'ilada meesha degan oo aada mooddo inay aada ugu gaabiyeen eh, sidii wax loogu qaban lahaa eh, nabadgelyada iyo wada noolaanshaha eh, dadka meeshaas ku nool waxaana leeyahay arrinkaas eh, inay xoogga saaraan sidii eh, wax loogu qaban lahaa Eh, in loo istaago eh, deegaankaas cadale oo ay kusoo lalaabteen dagaalada qabaa'ilka ah muddana ay ka socdeen dagaalo kala gogoos ah oo u dhexeeya qabaa'ilada kala duwan ee meesha degan runtii waa mid aada xanuun badan u leh waxaana leenahay eh, aadaan uga xunnahay waxaan u soo jeedinaynaa dowladda waxgaradka odayaasha dhaqanka dhammaan in loo istaago sidii wax loogu qaban lahaa dagaaladaas meesha ka bilowday loona loona heshiisiin lahaa dhammaan dadka meesha ku wada nool dhanka kalena xubnaha ururada bulshada rayidka ah ayaa ka hadlay arrimaha ay ka mid yihiin shirkii shalay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya uga furmay madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada abaaraha dalka ka jira iyo xaaladaha ammaanka dhammaan qodobadan ayay ka hadleen waxaana ay baaq ka soo saareen iyaga oo sheegay in abaaruhu saameyn weyn ay ku yeesheen nolosha dadka soomaaliyeed loona baahan yahay in gurmudka uu noqdo mid wax ku oola ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa waxay sidoo kale ka hadleen kacdoonka ka socda deegaanada qaar oo looga soo horjeeda al-shabaab waxaana sidoo kale ay dowladda ugu baaqeen in ay garab istaag u muujiso dadka soomaaliyeed ee dagaalka kula jira al-shabaab waxaa shir isku mid xubno ka tirsan bulshada rayidka ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey ee shirka ma- shirka maanta magaalada muqdisho uga furmay madaxda maamul dowladda federaalka iyo dowladda eh, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka xubnaha shirka isugu yimid ayaa ku yeeshay is-wareysi ku aadan xaaladda dalku marayo sida looga jawaabay abaaraha dalka ka jira dagaalada ka socda meelaha ka mid ah gobolada dalka iyo sida dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ugu yeelan lahaayeen siyaasad mideysan arrimaha amniga gaarsiinta dowlad- dowladnimada meelaha aysan dowladda eh, gaarsiisneyn eh, qaybsiga siyaasada eh, kheyraadka iyo dhaqaalahaba wadahadallo dheer iyo aragti isweydaarsi kadib xubnaha bulshada rayidka waxa ay soo jeediyeen baaq ku aadan talooyinka eh, eh, arrimaha aan kor kusoo sheegay kow arrimaha abaaraha bulshada rayidka waxa ay walwal ka muujiyeen abaaraha dalka ka jira iyo saameynta ballaaran oo ay ku yeesheen dhammaan deegaanada dalka wax soo saarka dalka iyo meelaha kheyraadka dalka uu leeyahay oo dhan Eh, shirka waxa uu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in la helo xiriir iyo isku dabarid howlaha wax loogu qabanayo abaaraha oo ah mid hadda heerkiisu hooseeyo arrimaha amniga bulshada rayidka waxa ay walaac ka qabtaa sidii loo maareeyey dagaalada kacdoonka shacabka ee ka socda me- ee meela- meelaha aysan dowladda maamulkeeda gaarsiisneyn sidaas darteed shirka waxa uu ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka qodobada hoos ku qoran kow in dowladda federaalka si qorsheysan ugu dhis si qorsheysan oo ku dhisan mas-uuliyad ku maamusho dagaalada kacdoonka shacabka ka jira deegaanada aysan dowladda ka talin labo in dowladda federaalka ay qaalinteeda hogaamineed ee sugidda amniga si degdeg ah u qaadato iyadoo la kaashanayso dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk saddex in dib heshiisiin laga sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan meelaha ay dowladda gacanta ku hayso afar dowladda federaalk waa inay kala shaqeeyaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk baahinta meelaha la rabo in la gaarsiiyo maamulka dowladnimada shan in qorshaha qaabdhismeedka amniga ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada hore goobo kala duwan looga hadlay in dib loo soo celiyo lana hirgeliyo sida ugu dhaqsiyaha badan arrimaha siyaasadda bulshada rayidka waxay u aragtaa in walwal waxay u aragtaa in weli aan laga kabsan khilaafkii siyaasiyeed ee laga dhaxlay doorashooyinka dalka ka dhacay sidaas darteed bulshada rayidka waxay ugu baaqaysaa dowladda federaalka iyo dowladaha dowlad goboleedyada in laga inay ka gudbaan isqaqabsiga siyaasadeed muddo kororsiga iyo wada shaqayn la-aan si loogu baaqsado dib u dhac ku yimaado horumarka geedi socodka dowladnimada soomaaliyeed dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waa in sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan ka shaqaynta sidii dalka ugu dhici lahaayeen doorashooyin qof iyo cod ah dhammaystirka dastuurka hirgelinta federaalisamka iyo dhammaystirka dowladnimada qaas ahaan dhismaha golayaasha deegaanka ugu dambeyn bulshada reerka waxay usoo jeedinaysaa in dib loo soo celiyo kalsoonidii shacabka si ay u noqoto dowladdu mid gaarto ujeedooyinkii laga lahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee soomaaliya muxuudiin shaatax ayuu codkaasina ahaa ugu dambeyntiina gobolka bari ee dalka ukrain ayaa lagu soo waramayaa in ay dhammaantiiba korontadu ka maqan tahay kadib markii weerar rogaal celis ah oo ay qaadeen ciidamada dalka ukrain ay ku khasbeen ciidamada ruushka in ay dib uga guurtaan goobo badan oo kamida gobolka kharkiib ciidamada waa madaxweynaha dalka ukrain ayaa moosco ku eedeeyey in ay si ulakaca u bartilmaameedsanayaan kaabayaasha dadka rayidka saraakiisha ukrain waxay sheegeen in si ulakaca oo dowlada ruushku u beegsatay gobolkaasi bariga dalka ukrain ku yaala taasi oo keentay in korontadu ay godo